waxaa waxu dhaceen ciidamihii nasiida gobolka xaashim la oran jiray allahu naxariisto bay caawa ku direen gaalka iyo bartankeeda waarinkaas allahu naxariisto
marka haddaad faahfaahin dheeraada ka bixiso dilka xaguu ka dhacay Ah, dilku wuxuu ka dhacay magaalada gaalkacyo farsamaheeda meesha loo yaqaano ah, xerada kabishta loo yaqaano gobolkeeda dambe oo xabsiga ka sokaysa halkaas sugan marka halkaas maxaa ka jiray oo uu taliyuhu ku sugnaa ilaa deganaa alamaha ku yahay xaafadiisu oo meesha ku taal buu kusii socday baa layihi Waaya.
nimanbaa ku dalsaday bastoolad baa lagu- ee meesha ku geeriyooday Ee, waa carareen nimankii labadooda wada socotay ahaayeen Ee, shacabkiiba cayrsaday dhalinyara cayrsatay Ee, waxaa laga sheegay inay bastoolad kaga reebeen in dhalinyarada kamid a dhaawaceen meeshii meel u jirta aduu shan barada Ee, waxaa kaloo laga sheegay inay bundar rideen isla meeshii meel ku dhow Ee, ma suuroobin in la qabto waa lay kaga soo hara waaya ee taliyo badanaa ilaala ma kaxaysan jirin ilaa suu kalsoon buu ahaa keligiisaa iska mari jiray magaalada keligiisaa xafiista iman jiray Eh, mid meel ammaana ku yaalay oo gurigololka ku dhex yaalay